ra-iisul wasaaraha dalka ethoobiya abiy axmed ayaa dulqaad dalbaday xilli uu axaddii booqasho ugu tegey hogaamiyaasha qowmiyaddii ugu dambeysay oo dalbanaya inay samaystaan ismaamul hoose dalabka ka yimid qowmiyadda kafijo ee ah inay yegleelaan ismaamul hoose ayaa xiisad gelinaya xasilooni darro ka dhacda gobolka dadka kala duwan ay ku nool yihiin ee koonfurta dalkaasi ethoobiya halkaas oo laba bilood ka hor ay gelgeleen kacdoonno salka ku haya olole kan la mid ah oo ay wadeen qowmiyadda sidama etoobiya ayaa hadda u kala qaybsan sagaal gobol waxaana dastuurka uu jidaynayaa in dowladdu ay afti u abaabusho qowmiyaddii doonta inay samaystaan wax gaar ah ugu yaraan koob iyo toban kooxood ayaa dalabyo noocaas ah ka soo gudbiya koonfurta ra-iisul wasaare abiy axmedna waxa uu ka hortegayaa xiisado kale xilli ay doorashooyin ku soo fool leeyihiin sannadka soo socda ክልል ስንሆን መልሱ ሊመለሳል ካላችሁ እሱ ሾርት ከት haddii aad filayso in dowlad goboleednimadu ay xallinayso dhibaatooyinkiinna taasi waa dariiq aan toos ahayn abiy axmed ayaa hadalkaasi axaddii ka sheegay madalla buuxa oo ka qabsoonta bongo oo ah magaalada ugu weyn kafa oo ah halka ay ku badan yihiin qowmiyadda kafijo mas-uuliyiinta gobolka kafa ayaa bishii hore ee nofembar meel mariyey qaraar saamaxaya inay samaystaan ismaamul hoose iyagoo ku doodaya inay ka arradan yihiin khayraadka ay qoondayso dowladda federaalka ah abiy axmed ayaa sheegay in waxyaabaha ay qabaan dadka gobolku ay qaadan doonto hal kulan wax ka badan doodaha aad keenteen waa qaar miisaaman waana in dhug loo yeesho dad badan oo kumanaan ah ayaa ku dhawaaqaya magaca ra-iisul wasaaraha markii uu goobta soo gaaray waxaana dadkani ay xirnaayeen muraayado madow iyo koorar cadcad oo ka tarjumaya labiska ay dhaqan ahaan u leeyihiin qowmiyadda kafijo ee ah midabyada casaanka cagaarka iyo weliba buluugga abiy axmed ayaa wacad ku maray inuu eegi doono waxa ay qabaan ee ku aadan horumar la'aanta isagoo weydiistay dadkii badnaa ee meesha isugu yimid inay ku soo biiraan dhismaha etoobiya oo xooggan balse xilli uu abiy ka hadlayey midow qaran ayaa mas-uuliyiinta maxalliga ah ay ka hadlayeen taariikhda boqortooyadii maxalliga ahayd ee kafa ee soo xukumaysay laga soo bilaabo qarnigii afar iyo tobnaad ilaa laga gaarayay qarnigii sagaal iyo tobnaad dantayadu waa danta dadka dadku waxa ay rabaan gobol cusub waxaa sidaas yidhi daa'uud maxamed oo ka mid ah mas-uuliyiinta deegaanka maamulka abiy axmed ayaa lagu eedeeyey sida ay u wajaheen ololaha lagu samaynayo gobolka cusub ee sidama arrintaasi dowladdu way ku guuldaraysatay inay afti u samayso wakhtigeedii bishii juulaay waxaa hoos u dhacay xiisaddii ka dhexaysay dadka arrimahan u dhaqdhaqaaqa iyo ciidamada ammaanka oo ay ku dhinteen ugu yaraan siddeed iyo toban qof dalab dib loogu soo celinayo kala dambaynta ayay ciidamada ammaanka kula wareegeen gobolka koonfurta oo ku xisaabsan kan sagaalaad ee dalkan oo dadkiisu ay yihiin boqol iyo toban milyan oo qof dowladdu hadda waxa ay ballan qaaday inay aftida qowmiyadda sidama ay dhici doonto bisha nofembar william davison waa falanqeeye sare oo ka tirsan hay-adda xasaradaha adduunka waxaana uu sheegayaa in dowladdu ay wajahayso mushkilad ku aadan sida ay u wajahayso codsiyada kale ያለው ነገር ለረዥም ዘመናት በርካታ ተጽዕኖ ስለፈጠረ meelmarinta aftiyo kale waxa ay kordhinayaan cadaadiska isbahaysiga dabacsan ee xukunka haya sidoo kale waxay ku kicin kartaa qaladaad maxalli ah awoodda siyaasadda iyo khayraadka weli iskudayada lagu xallinayo inta kale ee koonfurta ayaa u eg inay rabto cadaadis siyaasadeed iyo in si xoog leh loo xakameeyo bannaanbaxyada